kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilowne xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey xarun ay wax ku bartaan dadka waaweyn ee aan horey u tegin iskuullada xilligii ay yaraayeen xaruntan ayaa waxaa ka hirgeliyay xeryaha qaxootiga dhalinyaro horey qaxooti u ahayd kuwaasoo ka dhoofay kadib markii dib u dejin ay ka heleen dalalka reer galbeedka waxaana ay sheegeen in xaruntan ay u fureen si ay uga faa'iidaystaan dadka da'da ah ee aan fursad u helin waxbarashada xilligii ay yaraayeen sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda maxamed baaruud xuseen
inkastoo xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ka jiraan waxbarasho hoose dhexe iyo sare oo bilaasha islamarkaana ay maamulaan hay-adaha samafalka kana faa'iidaystaan daa'irta soomaaliyeed ee ku dhashay xeryaha iyo kuwa soo gala iyagoo yaryar haddana dadka da-da ee aan fursad waxbarasho helin xilligay yaraayeen maysan haysanin goob si gaara wax loogu baro ha yeeshee laba sano ka hor xerada qaxootiga xagardheer waxaa laga hirgeliyey xarun dadka waaweyn gaar ahaan dumarka lagu baro qoraalka iyo akhriska maalmaha sabtida iyo axadda ee iskuullada kala fasaxa yihiin magacaygoo saddexan waxaa la yidhahdaa duniyo xuseen cabdulaahi maasha allah tabaarak waxaan dhigtaa iskuulka helbi dhaadhaab waxaan imaanay laba sano ka hor ilaa haddeertaanna waxbaan ka baranaynay annagoo ka qalin jebinayno luqadda ingiliishka iyo xisaabta iyo qur-aankaba annagoo halkaa shahaado ku qaadanay maanta farxaddanada lama soo koobi karo ilaahay baana mahad u sugnaatay waxaan u sheegaynaa hooyooyinka kale oo guryaha iska fadhiyo oo moodaya inaan waxba la baran karin annaga iskuulkaas waxaan baranaynay sabti iyo axad wakhti kale jaanis umaanahayn sabti iyo axadda ilmaha iskuulka nooga joogo iskuulka ku baranaynana maana haysanin meel oo maaragta iskuul ah ilmaha ka maqan iskuulka marka intaasaa isla raadsanay sabtii axaddaasaana qaadan jirnay iskuulkan oo hirgeliyeen dhalinyaro ka dhoofay xeryaha ayaa waxaa hadda ka aflaxay difcaddii ugu horreysay oo u badan dumar faaiise khaalid axmed baa laydhahaa ingiliishka iyo xisaabta meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ma garanaynin haddana waxaan garanayaa wixii meesha ku qoran qoraalkii baa akhrisanayaa buuggii baa akhrisanayaa cunugii baa cashar ka jikimaaya alxamdulilah ilmahayga waan ku tartarnaa casharka ay soo qaataan bareefadka ay kasoo dhigtaan kuwa iskuulka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaa kaloo ku mahadsan intii noo fidisay gargaarkan waxaan u baahannahay in naloo sii ballaariyo oo naloo sii laba jibaaro waalidiinta guriga joogta waxaa ugu baaqayaa mugdi waxaa ku jira qofaan waxba baranin bulshada waxaa ugu baaqayaa khaasatan hooyooyinka inay wax bartaan wax fahmaan wax inta kasii dambaysana wax u sheegaan oy ka faaidaystaan waxbarashada ruqiya cabdulaahi geela waa toddobaatan sano jir ka mida dumarka halkan wax ka bartay
maasha allah magacayga waa ruqiya cabdulaahi geelle waxaan jiraa toddobaatan sano xagardheer ayaan deganahay waxaa wax ka bartaa iskuulkan adhiltiga maantana shahaadadii ayaan gacanta kusoo dhigay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shucuurtayduna aad bay u kacsantaho aan ugu faraxsanahay inaan sii watana waan jecelahay insha allahu tacaala mana ka haraayo waxbarashadeeda kor si qaado kuwa ilafilkaa iyo kuwa iga waaweynna way sii baran karaan waxbarashaduna da ma leh waxaan ugu baaqayaa inta iga dambaysa ama maaragtay aan weli waxbarasho u imaanin inay u yimaadaan waxbarashadoodana ay kor u qaadaan si nuurka indhaha ay u helaan waa nuur waxbarashadu waa hooyooyin qaarkood waa yeela balse go'aansada inay wax bartaan magacayga waxaa la dhahaa xaleeda arile cabdulle aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay waayo laba sano waxaan soo baranayaa xalfadeedii iyo waxaan helay shahaadadeedii waan ku guulaystay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maasha allah tabaarakallah ilaaha ku mahadsan iyo intii noo keentay iskuulkaanaan ka qalinjabiyey awal wax si loo qorana ma aqoon si loogu hadlana ma aqoonin hadda labadaba waan garanayaa alxamdu alshukri maasha allah baan leehay annagana waxaan rabnaa inaan ilaa jaamacad aan kasii gaarno intaan oogama harayno annagoo hooyooyin ah oo ilmihii biilkooda soo dhicinayno oo maxay ahayd korinayno dabka u shidayno jikada ugu jirno baan haddana heerkaasna waan gaarnay hami sarena waan sii leenna markaan yaraa wax ma soo baraninoo dee waagi hore waxayba iska ahayd waxaaba laga yaabaabo baadiyaba inaan ku dhashay ree baadiyuhu ma fahamsaneen waxbarashada waalidka xoolu raacsan jiray hadda dee anoo weyn baan magaalo iska galay haddana markaan wax baran lahaa waxaan iska bilaabay inaan mustaqbal iyo reer iska yeesho anoo qof iska jaahil ahaan maaragtay aa ilmo dhalay dee korintii ilmaha way ugu adkaatay hay-adahan dhex galay wax tii aandhay la dhahaan hadda aan ka bartay tii aandhayda alxamdulilah waan ku rahaystay ilmahan ku korsadaa waxbaan maaragtay aan ku faa'iidaystaa waan ka shaqaystaa business bayba ii noqota ballaaran haddana waxaan gaaray heer anaga aan waxbarto ilmihii waxbarashadoodii aan ka bixiyo shaqadii aan hayadaha ka bartay haddana haddane waxbarasho free aan haddana hayadii qaarkood aan ka helay alxamdulilah lama soo koobi karo farxaddayda barakaad magacayga waxaa la dhahaa luul cabdulaahi faarax waxaan ka qalin jebinayaa maanta iskuulka kambareej ee dhalatay dadka waaweyn waxaan dhiganayay tuuyaas mise laba sano waxaan intaan dadkiina soo gaarsiiyey oo waxbarashadan qiimaha badan oo annagoo hooyooyina noogu dulqaatay oo waxna soo baray hooyo waa ogtihiin dhibkeeda aan horey wax laga barin marka insha allaahu hadda waan waxbaranay waxaanan codsanaynaa weliba waxbarashada lagama weynaado waa loo weynaadaa in naloo sii wado waxay xuseen inay wax badan u kala baxeen ayna ku faraxsan yihiin iftiinka aqoonta ay barteen hooyooyinka waxbaranina waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashada adhalati iskuulka cambarage ay ka qayb qaataan si fursadlana ay uga qayb qaataan magacaada noo sheeg iyo waxaa baratay iyo dareenkaad maanta yurub xuseen somatar baa lay dhahaa aad baan u faraxsanahay dareenkaygu aad buu u wanaagsan yahay halkan laba sana aan dhiganhayey waxbarashada lagama dherga haddana in waxbarashadeeda aan sii wadanno baan rajaynayaa dee markayga hore fursadayadii hore wax maanaa baran oo fursad baa naga dhuntay haddana waxbarashada inaan kusii soconno baan hamigayaga kusii wadanaa waana dadkii hirgeliyeyna waa u mahadnaqaynaa marka hore waxma soo baranin aniga magacayga waxaa layidhaha faadumo ismaaciil ducaale waxaanahay hooyo korsato awlaad ku nool xeryaha dhadhaabeed oo aan farxad maanta aan meelnaba sinaba loo soo koobi karin aan maaragtay ku suganahay anigoo bartay maxaan ku dhahdaa waxbarashada dadka waaweyn aldhagti maantana aan ka qalin jabinayo aan ka qaatay shahaado laba sano oo maxaan ku dhahdaa aan soo bartay aadna aan ugu faraxsanahay farxaddeydana aan la soo koobi karin maasha allah maadaamaan ilmahaygiina wax la wadaagi karo aniguna aan nafsadayda wax u raadsan karo niyadduna ii dhisantahay oo aanan ahayn qof madow shahaadooyin ayaa la guddoonsiiyey waxayna barteen ku hadalka iyo qoraalka luuqadda ingiliishka iyo xisaabta dhanka kale waxay fariin u direen dumarka iyo ragga soomaaliyeed een waxbaran inay kusoo biiraan goobaha tacliinta cabdi aadan khaliif waa hormuudka dhallinyarada hirgelisay barnaamijkan oo si bilaasha markii ugu horreysay wax loogu baro dadka da-da muddo dheer kadib arday boqol soddon iyo shan arday ah ardaydaas oo ku qalinjebinayeen laba sana oo ay baranayeen sida wax loo akhriyo iyo loo dhigo khaasatan sida xisaabta luuqadda ingiriis marka alxamdulilah labada sana way soo dhammaysteen horta barnaamijka horta awal wuxuu ahaa tijaaba waxay dhahaan luuqadda ingiriiska baylot project waxaan rajaynaynaa inuu socdo oo hadda uu ka baxo waxaas haddii loo helo meeshii lagu sii wadi lahaa iyo santaradii waxaan rajaynaynaa arday fara badan inay ka soo qayb galaan oo imaadaan aadan cali ibraahim waa maamulaha iskuulkan oo la furay sanadkii laba kun labaatan iyo iskuulkan wuxuu socdaa muddo laba sano ah oo hadda lugta la galay sanadkii saddexaad meeshaan degannaha ay tahay xara qaxooti xaradan qaxootigana dadka badanaa waxa laga kaabo ay tahay waxbarasho waxaa keentay in dadka waaweyn ay u baahan yihiin waxbarasho ina laga kaabo in maadaama ay caruurtii waxbarasho rabaan oo wadan hadda ma garanaysaa dadka joogo dhanba ay aqoon badankooda leeyihiin ay tahay annaguna taa inaan qayb ka qaadan awgeed ayaa ma garanaysaa nagu qasabtay inaan helno meel dadka waaweyn wax lagu baro dumarka ayuu sheegay inay waxbarashada ku fiican yihiin markii loo barbardhigo ragga hadda markii la fiiriyo xarada hadda aan joogno hooyooyinka mashruucan keliya maba aha mashruucya hadda wax lagu barta ha ahaato qaybta xarqaanka ha ahaato qaybta magaranaysa oo dharkariska ama wax loo yaqaano tai andhaiga waxa badanaa wax barta waa hooyooyinka marka taa waxay muujinaysaa maadaama dhulka wax wax ku barta ay yihiin caruur caruurta iyo hooyooyinka isku xirnaantooda ayaa hooyooyinka ku qasbaya inay wax bartaan marka hooyooyinka ayaa boqolkiiba boqol ka jecel nimanka ama aabiyaalka ee waxbarashada xaggeeda taasaana keenaysa in aan haysano magaranaysa ardida ay u badnaadaan haweenka maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo khaalid kaamil xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa markii labaad martigelinaya qaxootigii ugu badnaa ee xeryahaasi ka guuray sannadihii laba kun lix iyo toban iyo laba kun toddobiyo tobankii markaas oo qaxooti fara badan ay dib ugu laabteen soomaaliya laakiin muddo kadib waxaa xeryaha ku laabtay dadkii qaxootiga ahaa ee u guuray soomaaliya kuwaas oo hadda meelgelyo weydiisanaya dowladda kenya dadka horey u deganaa xeryaha qaxootiga ee soomaaliya ku laabtay sannadaha ka hor ayaa sheegay in duruufo hor leh oo soo wajahay ay kaliftay inay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda aadan cabdi cabdulaahi
cusmaan maxamed aadan markii ugu horreysay waxa uu xeryaha dhadhaab soo galay sannadkii labada kun iyo lixdii gaar ahaan bishii lixaad balse kow iyo toban sana oo uu xeryuhu ku noolaa sannadkii labada kun toban iyo toddobadii bishii kow iyo tobanaad ayuu go'aansaday inuu dib ugu laabto dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada saakow oo deegaan ahaan markii hore uu ka yimi cusmaan waxa uu mar kale dib ugu soo noqday xeradii uu ka guuray haddaba maxay tahay sababta keentay inuu kusoo laabta halkii kal hore uu ka noqday qaxootiga mugaanagii hore waxaana imaaday labada kun iyo lixdii alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana dib waxaan u laabtay labada kun iyo waxaan dib u laabtay toddoba iyo tobanka xarada aan ka laabtay xaradan xagadheeran ahayd walaal haddin dib usii sharxo alxamdulilahi xarada kaambicoosna dadkii deegaan ku jiray muddo alxamdulilah rabbilcaalamiin sideed iyo tobankana waan soo laabtay toddoba iyo tobankana waan baxay sideed iyo tobankana waan soo laabtay dhibaato badan aan kala kulmay qaxar badan de soomaaliya cimilada waa aragtay waa isbedeshay anana alxamdulilahi ruux iska xamaalitaan ahay wadankana waa wadankii oo alxamdulilahi hadii anuun alxamdulilahi nabadgelyadeeda ma fiicna sababo aawgood aan la sheegi karin meeshii markaan tagay alxamdulilaahi waa isoo anfaca wahaysay anigii oo aan kula hadlayo aan kusoo xanuunsaday saan hadda aan kula hadlayo waa nin dadka oo baahiyaha gaarka qabo sida oo gargaarka biyaha gargaarka mar walba ma helaysid waxaan helaynin iskuolkii akriskaad helaynin waxaadan helaynin alxamdulilaahi waxyaalaha oo friiga alxamdulilahi qaxootiyada amase hay-adaha u anka dadka caawiyo badana alxamdulilah ma helaysid cusmaan maxamed maadaama uu ku guuray kaarkiisa qaxootiga ee ay horey u siisay hay-adda u n hcr markii uu soo laabtay waxay mar kale danta ku qasabtay inuu raadiyo kaarka aqoonsiga qaxootiga iyo dukumentiyada kale ee sharciga ah balse tan iyo markii uu soomaaliya ka soo noqday ilaa iyo hadda ma aanu helin aqoonsi buuxa iyo waraaqaha kale ee sharciga ah marka laga reebo boonno kumeel gaar ah oo uu ku qaata raashinka gargaarka ah ee ay bixisa hay-adda w f b walaalow alxamdulilah u n c r way ku mahadsan tahay w f b u n c r sida alxamdulilah horta way ku mahadsiiyeen laakiina wax hadda gargaare ama smaacuna la isiiyey amase ama guriga la isiiyey amase alxamdulilahi aqoonsiga la isiiyey kuma dhaha karo alxamdulilah ilaa hadda aan kula hadlaayo boono yaraa la isiiyey raashinka aan ku qaato raashinka aan ku qaatana ilaa hadda iguma filno cusmaan dhanka kale waa aabba danyar ah oo ka soo jeeda qoys sabool ah intaas waxaa u dheer xanuun ka galay dhanka aragga islamarkaana indhaha tiray dowladda kenya ee martigelisay qaxootiga ayuu ka codsaday inay mar kale aqoonsata oo ay ugu deeqdaa kaarka rasmiga ah ee qaxootinimo isagoo dhinaca kalena hay-adaha kale ee gargaarka hay-adda u n h c r iyo hay-adaha kale ee hoos imaadaa sidoo kale ka codsaday inay u fidiyaan gurmad kasta oo macquul ah
ma shaqeeyo nin iska maskiin oo baahayaa gaarka qaban ahay fadhiyaan indhaha beelay meel iska fadhiyo weli wax kaar aqoonsi lc malahan hadde alxamdulilah rabbilcaalamiin shaquladii kaarkii alxamdulilah w f b waxyaalihii dadka kaarka la siinaya maanta mahasti dowladda kenya alawalo waxaan ka rabaa in ay i siiso aqoonsi kaar inay ii samayso alxamdulilahi dadka baahiya gaar ka qabaan ahay in aan helo hooy waxaan rabaa in aan helo alxamdulilah rabbilcaalamiin sida shakulada kaarka u n h c r w f b dowladda kenya d r a waxaan ka codsanaa in kaarkii la ii furo alxamdulilah rabbilcaalamiin shakuladii la i siiyo alxamdulilah dadka qaxootiga ee hadda jooga inaan kamid ahaado guhaad cali cigaal oo ku nool xerada qaxootiga xagadheer ayaa sheegay in qoysaska dib ugu laabtay soomaaliya laakiin markii dambe qaxootigu ku soo noqday aanay markii hore si qoto dheer ugu fiirsanin go'aankooda ku noqoshada soomaaliya markii ay halkaas tageenna ay la qabsan waayeen jawiga halkaasi ka jiray bismiillah horta waxaa sabab u ah markii hore oo la guurayey oo ribaatareeshinka la gelayey dadku wuxuu ku guuray hubsiina la'aan iyo xaqiiqa la'aan buu ku guuray marka hore ku guuray marka labaad markay carradii tageen oo ay situweeshinka arkeen iyo arrinta arkeen meesha ka jirta oo amni darre ay la kulmeen dib bay isaga soo noqdeen waxayna miciin soo bideen meeshii intaasoo sane ay joogeen oo nabadgelyada buuxday oo dowladda kenya oo mahadsan ay ku dhex noolaayeen bay dib ugu soo noqdeen sidaasaa kaliftay guhaad qudhiisa markii uu socday barnaamijka dib ugu noqoshada iskaada ah ee loo yaqaana voluntary repatriation waxa uu isku dayey inuu ku laabto soomaaliya balse go'aankaasi markii dambe waa uu hakiyey wuxuuna sheegay in dad badan oo xilligaasi uu kala teliyey inaanan dib ugu laabanin halkii ay ka yimaadeen welina ay ka jireen caqabadaha ay kaga soo carareen ay mar kale xeryaha dhadhaab nolol u soo raadsadeen anigaan kula hadlaayo hadda yaa ka mid a markii la guurayey inaan guuro oo tago carradii iyo waddankii aado yaan go'aansaday haddana markaan arkay sida wax yihiin iyo xaalka markaan xaqiiqsaday carradii xaqiiqsaday waan ka baaqsaday jooga dadaan idhi oo iga diiday oo tegey oo soo noqday haddana aniga ila degan baaba jiraba saynab aadan xuseen oo ku sugan xerada qaxootiga xagadheer ayaa sheegtay in tirada aadka u badan ee qaxootiga ah ee sannadihii labada kun toban iyo toddobada iyo labada kun lix iyo tobanka xeryaha dhadhaab ka baxay ee dib ugu laabtay dalkooda hooyo ujeeddada rartay ay ahayd ka faa'iidaysiga lacaga dadka noqonaya markaas la siinayey balse markii dambe dadkaasi ay ku adkaatay inay ku noolaadaan halkii ay dib ugu laabteen oo ay ka waayeen adeegyo horey ay ugu heli jireen gudaha xeryaha dhadhaab horta dad la qasbay oo ayaga qasab lagu raray ma ahayn waa dad iskood u guuray bay ahaayeen midda kale dadka waxay ahayn dad tuulooyin ku nool iyo dad reemiyo xoolihii ka dhammaadeen iyo dad magaaladaba aan weli si fiican magaalo aan u arkin bay ahaayeen dad iska reemiyo u badnaayeen xoolihiina kasoo dhammaadeen dadkii markii la bilaabay wax yar oo lacag oo lixdan dollar may ahayn baa lagu bilaabay konton iyo lixdan wax saasaa lagu bilaabay markii hore markii lagu bilaabay dollar wax la dhaho horta weligoodba ayna arag baa qofka ugu horreeyey markuu soo qaatay magaaladii dhan qaxootiga dhan wuu isla gelgishay xoogaagii lacagtaydbu qof walba arkay meeshii haddii la tegey boos ogama horreynin hanti ogama horreynin wax oga horreeyey ma leh meeshii degeen dad biyo haystay ahaayeen dad mataqaana nabadgelyo haystay ahaayeen dad daawo haystay ahaayeen waddankii markay ku noqdeen dadkii waxay la qabsan waayeen qaabkii bay la qabsan waayeen markii uu taagnaa geedigii dib ugu noqoshada dalkaada qoysas badan ayuu khilaafka dhex oogay khilaafkaas oo salka ku hayay in xubnaha qoys uu ka kooban yahay ay isku maandhaafaan go'aanka noqoshada ama joogista saynab aadan ayaa mar kale sheegtay in iyada iyo sayigeeda ay isku khilaafeen go'aanka ninkeeda uu ku doonayay inuu dib ugu noqdo dalka soomaaliya balse iyadana ay doonaysay in xeryaha ay ku sii noolaata inkastoo markii dambe go'aanka saynab uu hirgelay heer maxaan gaarin inaan kala tagna ayaan gaarnay ilaahayga subxaana watacaala salaad baan tukaday ilaahay baa kaarkanagii iyo geedigii waan nagaanay xeryaha qaxootiga dhadhaab waa ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee kenya qaxootiga ku ah adeegyada aas-aasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha waa kuwa lacaglaan ah waxaana intaasi dheer gargaar raashin bilo ah iyo gunno yar oo lacaga ah oo aan sidaa u badnayn oo la siiya qaxootiga cabdisalaan axmed maxamed oo aan kula kulmay xerada qaxootiga xagadheer ayaa dhankiisa sheegay in dadkii u guuray soomaaliya ay waayeen adeegyada aan kor ku soo xusnay oo ay markii hore ka heri jireen xeryaha dhadhaab taasina ay ku qasabtay inay mar kale dib ugu soo noqdaan halkii ay ka guureen mataqaan caqabadaha dadkan ku yimid warta caqabada mataqaana la soo koobi kara ma aha qof u bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab u bartay oo ku noolaa oo mataqaanaa abni iyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho ku haystay maanta meel abni uusan ka jirin oo markii horeba laabla-kac lagu aaday laguma sii nagaan karo si kastaba ha ahaatee qaxootiga dib uga soo noqday xerooyinka qaxootiga dhadhaab markii horena soomaaliya dib ugu noqday oo tiri ahaan aad u badan ayaa hadda ku sugan xerooyinka qaxootiga dhadhaab iyadoo qaxootigaas aanu helin diiwaangelin rasmi ah iyo sidoo kale aqoonsi buuxa waxaana qoysas badan oo qaxootigaasi ka mid ah ay hadda dowladda kenya iyo hay-adda un haysiyaar ay ka dalbanayaan in mar kale dib loo aqoonsada aadan cabdi cabdulaahi v o e xeryaha dhadhaab
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa inta ka horeysase waxaannu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso aamina afrig
hagadaanadiyo wixii halis galinayo